madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay doodii baarlamaanka u k ay talaadadii ka yeesheen arrimaha gooni istaaga somalilan iyo aqoonsigeeda warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
shirki golaha wasiirada somalilan ee maanta ku qabsoomay madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa lagaga hadlay doodii golaha baarlamaanka ingiriiska uu ka yeeshay qadiyadda madax bannaanida somalilan salaasadii aynu kasoo gudubnay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo guddoominayay shirka golaha wasiirada ayaa waxa uu sheegay in si weyn ay ugu mahadnaqayaan xukuumad ahaan guud ahaanba baarlamaanka ingiriiska isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay mudanayaasha taageeray doodda qaranka somalilan wuxuu u mahadnaqayaa baarlamaanka dalka ingiriiska u k isaga oo uga mahad celinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan ee ay baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqaha xoogaana ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka u k-na ay u muujiyeen waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda somalilan ee sida xogaannimadaa uga warramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado somalilan sidoo kale waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga somalilan iyo xildhibaankii hogaaminayay arrintaa ee soo abaabulay honorable gavin williams qaran ahaan somalilan waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaariyadaha somalilan ee qurba jooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa jaariyadda reer u k oo muujiyay dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xilsiga saaray oo uga soo shaqeeyey aad iyo aad buu shacbiga somalilan iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya waxaa loo mahadnaqayaa waynu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo somalilan u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyadooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneedba shirka golaha wasiirada somalilan ee maanta ayaa lagu sheegay in qadiyadda somalilan in shacab iyo xukuumadba ay u bixinayaan wax kasta dowladda somalilan iyo shacbigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kastaay u marayaan iyo culays kastaay ku kacayso
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isdul taagay codsi uu sheegay in dadweynaha somalilan guda iyo dibadba ay saxeex diyaarin doonaan golaha xukuumaddu wuxuu go-aamiyey in shacbiga somalilan ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa gaar ahaan golaheeda ammaanka golaha african unionka ama africa ay ku kulanto ee auda loo yaqaano carab league iyo ururada kale ee caalamiga dalaha ka taliya in hal milyan oo reer somaliland ay saxeexooda soo dhammaystiraan deetana abiilka aqoonsiga somalilan loo gudbiyay hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jimciyadda quramaha ka dhexaysa african union ama midooda africa iyo carab league iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga somalilan ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda uga qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaariyaddii reer somalilan reer u k ee hawshaa ka soo qayb galay golo wuxuu hambalyanayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawshaa madaxweyne biixi ayaa ka digay tallaabooyin uu ku tilmaamay in ay nacayb beerayaan islamarkaana sababayaan colaad iyo sii kala fogaansho soomaalida dhexdeeda ah taas oo uu tilmaamay kuna eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay ku howlan tahay ka noogu dambeeya waxaa weeye waxaan uga digaynaa dowladda muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka hawshaa galay iyo golayaasha caalamkaaba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda somalilan waxaan u sheegaynaa dowladda muqdisho dadka waxaa ka talinaya waxaasi waxay sii kordhayaan waa nacayb kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay usii taagnaata inaanay caqlid ahayn soomaliladna ma aha mid ay cidi ku qasbi karta madax banaanadeeda iyo go-aankeeda iyo masiirkeeda horay ugu muus naf iyo maalba haddana oo diyaar shirka golaha wasiirada somalilan ee maanta ku qabsoomay madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa waxaa ka horreeyey socdaal uu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ee wafdi hogaaminaya ku tegeen magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya taasoo ku soo beegantay wakhti ay baarlamaanka ingiriiskuna doodan qadiyadda somalilan la xidhiidha ay ka socotay khadar maxamed cakuule v o a hargeysa